ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay safar laba maalmood ah ugu ambabaxay dalka britain ra-iisul wasaaraha ayaa lagu wadaa inuu magaalada london kula kulmo ra-iisul wasaaraha dalkaasi boris johnson warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay maqribkii u ambabaxay magaalada london ee dalka ingiriiska halkaasuu uga qaybgeli doono shirka caalamiga ee sare uqaadista tayada waxbarashada caruurta shirkan ayaa dhici doona siddeed iyo labaatanka bishan sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wefdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda maxamed cabdirasaaq iyo wasiirka waxbarashada cabdulaahi carab iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa hadda waxay u ambabaxayaan dalka ingiriiska magaalada london halkaasoo wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu ay kaga qaybgeli doonaan shirka caalamiga ee waxbarashada kaas oo lagu qaban doono oo dhici doona ieedyoaaaankiyoaaaanka bishan aynu ku jirno afhayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in ra-iisul wasaaruhu uu khudbad ka jeedin doono kulankaasi islamarkaana muddada uu london joogo uu kulamo la yeelan doono madax uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson
muddada yaree kooban ee ra-iisul wasaaruhu halkaa uu joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka ingiriiska oo ugu horeeya ra-iisul wasaaraha dalkaas ingiriiska boris johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta dominic rab waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu uu kulamo daceedyo la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin ujeeddada shirkan waxa ay tahay sidii soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda soomaaliyeed halka madaxda adduunka imaanaysa waxaana ra-iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada ra-iisul wasaaraha inkastoo xoog uu u saarayo arrimaha doorashooyinka haddana arrimaha kale ee dowladda ee soomaaliya muhiimka u ah ayuu had iyo jeer xoogga saaraya sidaasay muhiim ugu tahay inuu shirkaa ka qayb galo ee sida ugu dhaqsaha badanna insha allah wuu ku soo noqon doonaa oo dalka ayuu kusoo noqon doonaa shirkan caalamiga ee waxbarashada ee uu ra-iisul wasaaruhu u aaday dalka ingiriiska ayaa ah mid looga gol leeyahay in lagu ururiyo shanta sano ee soo socota dhaqaale gaaraya shan bilyan oo dollar oo wax lagu barayo caruurta ku nool dalalka soo koraya oo ay soomaaliyana ka mid tahay waxaana si gaara loogu qorsheeyey inay wax ku bartaan gabdho iyo wiilal gaaraya boqol toddobaatan iyo shan milyan oo dalalkaasi ku nool xasan kaafi qoyste v o a muqdisho